بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين واقعدك لبعض محاضرة عوان كيدوها دعوة أهل سنة النعمة والحزبية النغمة ولها شيخ ليلى هضو أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي كان من علماء اليمنات afsoomaali ahaana aynu ku turjinay dacwada ahlu sunnuhu waa naruuro xisbiyaduna waa naxuus markaa sheekhu wuxuu bilaabaya qeybtii labaad kuna bilaabmaysaa sida soo socota bal natafadal أيضا لما كان أبو طالب في مرض الموت sidoo kale buu yihi sheekhu markii uu abu taalib u bukay xanuunkii uu ku dhiman doono amba uu ku dhacay xanuunkii aanu kaba kicin وجاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ee uu u yimid rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam كان حريصا على إسلامه وعلى هدايته nabiguna waxa uu aada ugu dadaali jiray inuu hanuuno oo uu islaamo abu taalib ويدعوه إلى الإسلام wuxuu ugu yimid siduu ugu baaqay islaamka عمه وأبيه waa adeerkii oo aabihii la dhashay في مقام الأب حماه una taagan halkii aabihii oo kale doona difaacay oo in badan gaad ka soo hayay ودافع عنه من المشركين in badanna kaga soo gudbanaa mushrikiinta oo ka hor joogay يقول له يا عم قل لا إله إلا الله wuxuu ku yidhi adeero waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah ilaahay mooye macbud xaq lagu caabudaa ma jiro كلمة أحاج لك بها عند الله erey weeye ee ku dhawaaq ereygaas oon uga golay oon doonayo ilaahay agtiisa inaan kaaga doodo oon kugu difaaco
كان في المجلس أبو جهل وأمية بن خلف waxaana goobtaa fadhiyay maalintaasoo guriga joogay iyaguna abujaar iyo Uma- umayat ibnu khalaf مشركان ضليلان كافران oo ahaa laba mushrik oo lunsan oo gaalo ah
يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب iyaguna iyagoo kasoo jeeda dacwadda nebiga iyo baaq ayaa waxay ku leeyihiin abaadaalibow ma waxaad ka santaagaysaa ood diidaysaa ood inaad bedasho doonaysaa milladii a- aabbaha والمسألة إيش؟ مسألة حزبية waana arrin salka ku haysa xisbiyad
أو شبيهة بالحزبية amba u dhigantoo u eeg oo matasha xisbiyad oo kale oo ay kale maaragtay doonayan xaqayna ka jeedeen ka jeediyaan
هما يريدان أن يكون معهما labadood waxay doonayaan iyaga inuu la diin ahaado iyaga la jiro والرسول يدعوه إلى الله rasuulkuna wuxuu ugu baaqayaa xagga alle subxaana watacaala
يا عم قل لا إله إلا الله adeerkayow buu leeyahay waxaad tidhaahdaa laa ilaaha illa allah ilaahay mooye macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ku dhawaaq buu leeyahay
كلمة أحاج لك بها عند الله kelmad aan ilaahay agtiisa kaaga dacwado weeyaana dheh انظر إلى الدعوة النبوية أنا إنما أذكر هذه الأمثلة bal u fiirso baaqa iyo dacwada nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan uga jeedaa anusoo idinku sheegaya tusaalayaashan wax kale igama ahay waxay iga tahay
لتتأسوا أنتم يا معشر si aa ugu dayataan idinkoo tusaalayaal uga qaataan haddaad tihiin dadkii ahlusunaha ee salafiyiinta ah ومن أقرب الناس إليه abu taalib marka waxa weeya nebiga dadkii ugu dhadhawaa caleyhi salaatu wasalaam ومع ذلك انظر كيف الدعوة haddana waad arkaysa siday dacwaddu tahay وكيف المنافق المنافق iyo sida ay loo helaya ay u jiraan dad la tartamaya oo uga soo horjeeda oo xaqa mar walba caabiyaya وجد المنافق في الدعوة لكن إلى إلى باطل weligeedba waa la arki jiray oo way soo dhici jirtay in dacwada dad dad- dad la tartamo oo maaragtay barbar ordan la helo oo ka hor yimaada laakiin baadil ku doodaya هل ذاق الرسول عليه الصلاة والسلام منهما miyuu ka cagagudooday oo ka diiqooday ka diiqadooday nebiga caleyhi salaatu wasalaam labadaa nin ee gaalada ah وصاح في وجوههما miyuu ku qayliyey خرجوا من بيت عمي اشجاركم عندنا miyuu ku yidhi "I- nooga baxa guriga adeerka iyo maxaa nookin keenay
بعدنا بعدنا تؤذوننا حتى في مرضنا وفي كل شيء muu odhanin miya maxaana kiin daba dhigay miya xitaa dadka iyaga xanuunsanayaba xitaa noo dayn laadiin miyuu odhanin muu odhanin
هذه لابد يا ايها الداعي الى الله لابد من الايمان بالقدر خيره وشره aayar buu iska degan yahay caleyhi salaatu wasalaam waxaana lagaa doonaya qofkii hal daaciga ahi inaad rumaysnaato waxa ilaahay qoray ee qalin ku- ku rooray inaan isu sheegin وتعلم علما يقينيا ان ما اصابك لم يكن ليخشاك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك oo aanad mar walba ahaata mid kalka iyo laabta ka og in wixii ilaahay kugu qoran aanay ku sheegayn hadday inay ku helaan ilaahay kugu talagalay wixii ilaahay ku sheejinayana weliga aanad la kulmayn
وأنه ليس لك إلا ما قدر لك isla markaan aanad qaadanayn wax ilaahay kugu qormayo wax kale تعيش سعيدا هادئا مطمئنا waxaad noolaanaysaa adigoo degan oo barwaaqo ku jira oo kalsooni qaba oo niyadsan يا عبد لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله waxaad maqlaysaan oo wuxuu ku yidhi adeero waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah ku dhawaaq kelmadaas ilaahay agtiisa aan kaaga dacwoodo kaaga doode يدافع عنك ما يدعوه لنفسه ولكن يدعوه إلى الله isla markaana nebigu ugu baaqi maayo adeerkii naba- nabadgelye- nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee naftiisa ugu yeedhi ma isagu isugu yeedhi maya xagga alluu ugu yeedhaya رحمة به ورأفة به sabab ka tahay naxariis iyo dhimirsanaan uu turaya isaga أما الرسول فهو رسول الله laakiin rasuulku uu xagga alluu dadka ugu yeedhaya عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee waxaanu ahaa mid ilaahay dembigiisa hore iyo kii damba u dhaafay وهكذا الدعوة الحقة تكون رحمة للمدعوين waana sidaa dacwada dhabka ahi oo maxay mar walba u tahay naxariis dadka loogu baaqaya naxariis u tahay ودعوة لهم إلى رب العالمين waana dadka oo loogu yeedhayo xaggii rabbigii caalamiinta abuuray لا رحمة بك أنت الداعي وإنما رحمة به ولا دعوة إليك وإنما دعوة إلى الله dacwadeena adigoo kaliya naxariis kuma ahee dadkao dhan bay naxariis u tahay dadkan xaggaaga ugu yeedhi mase adigu isugu yeedhi maysidee xagga allaad iska ugu yeedhaysaa ما يزال أبو جهل وأمية يرددان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب والرسول هذا mar kasta oo uu yidhahdo laa ilaha illa allah iyaguna waxay leeyihin abu daalib om waxaad ka tegaysaa oo ka santaagaysaa diintii aabayaasha iyo awoyaasha isna wuu iska degan yahay alayhi salaatu wasalaam
فاغب
aayar buu iska degan yahay iska niyadsan yahay موقن أنه ما يأخذ إلا ما كتب الله له waxaanu laabta ka aaminsan yahay oo laabta uu ku hayaa oo inaanu qaadayn wixii ilaahay u qoray mooyo wax kale إن كان الله كتب لعمه الإسلام فسيسلم على رأم ألوف المسلمين isagoo yaqiinsan oo og haddii ilaahay adeerkii inuu islaamo u qoray inuu islaami doono iyagoo sidaa ay ku sanduloobayaan ama maaragtay sankooda ku duleys ku duleysmayo mushrikiinta oo dhan
وإن كان ما كتب الله له الإسلام فلم يسلم لو يحاول رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام لو يحاول يحاول haddiise aan ilaahay ugu talagelin oo u qorin inuu islaamo in kastoo uu nebigu isku dayo ma islaami doono لو يأتي معه جبريل وميكائيل وإسرافيل ويمنعهم الملائكة xitaa hadduu soo raaco camalka jibriil iyo israafiil iyo mikaaciil iyo inta la jirtay malaa'igii وهو ما هو مكتوب له الإسلام والإيمان فلم يسلم isna aan ilaahay u qorin inuu islaamo oo iimaanka uu qaato ma islaamayo عندك أنت إيمان هكذا haddaba adigu qof yaha daaciga dadka diinta ugu yeedhaya iimaan caynkaasoo kale ama leedahay وثبات هكذا iyo sugnaansho intaa leeg ويقين هكذا وإيمان بقدر وتمسك بكتاب السنة iyo qadarka oo intaa inlagaad rumaysan tahay iyo ku dheganaanshaha sunnaa ku dhegan tahay intaasoo yaqiina ma leedahay
تريح قلبك وتريح نفسك naftaada iyo qalbigaaga baad u raaxaynaysaa waa dejinaysaa ma dhibaysid
وإلا أتعبت نفسك إن لم إن لم تكن كذلك تبقى تضايق نفسك تهلك نفسك haddii kalese naftaada maad dhibaysaa haddaana sidaa yeelin oo aan sidaa sunnaha nebiga u qaadanin naftaada maad halaagaysaa cidna waxba yeeli maysa وأنت ماشي على خلاف السنة kaaga sii darana sunnihiina waa khilaafsan tahay
وما يزال يقول يا عم أيضا ما يقول له مجرم isagoo inta aan weli hadalkii nebiga dhegaysanin ayuu mar walba yaa cami adeerowdu haya adeerow mu odhan mujrim yahay dambiilahaya kuma odhan marnaba
يا خبيث كم لأدعوك إلى لا إله إلا الله وتأباها يا فاجر marnaba nebigu kuma odhan odaya ha cuni ee faajirka ah, ilaahay baa kugu yeeshaa shahaadii qaadan lahaday kuma odhan kuma xanaaqin لا سبحان الله دعوة مريحة ما هي دعوة مضرابة
ilaahay baa xumaan ka hufan waa dacwo degan ma aha dacwo sar iyo farallaa ku socota
ولا هي دعوة خناجر وجنابي dacwad buriga toori lagu wadana maaha tan دعوة كلمة حق waa dacwad un aasaaskeedu yahay oo ku salaysan ereyga xaqa ah oo dadka siduu yahay loogu sheegayo قد انتهى لنفسك ما قبلتها الله عليم خبير haddaad yeesho nafahaagaa u danaysay haddaad diido ilaahay waa mid aqoon u leh khalqigiisa عليم بمن استحق الهداية وخبير بهم فأنا ما ربح ilaahay baa og cidda mudan in la hanuuniyo iyo ciddaan mudnayn aniga wax alla waxaan shuqul ku leeyahay ma jirto فإن الله عز وجل يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu leeyahay nebi maxamedow dadka ma adigaa qasbayo muminiin qasabka ka dhigaya
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله nafsina ma aha tii rumayn doonto ilaahay mana rumayn doonto tii ilaahay u qoray mooyaane oo ilaahay u ogolaaday mooyaane كذلك أنت يا أيها السني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا سنيين sidoo kale qof yahow sunniga ahay dadka dacwatu salaf ugu yeedhayaa dadka ma adigaa qasab kaga dhigaya suniyiin salafiyiina وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كذلك أنت يا أيها السني
nafina uma ay sugnaanin inay ilaahay rumayso iyadoo ilaahay ogolaado mooyaane sidoo kale adiguna qof yahow sunniga ah ee dacwatu salaf dadka ugu yeedhayaa أفأنت تكره الناس حتى يكونوا سنيين ma adiga ayaa dadka qasbaya oo qasab kaga dhigaya sunniyiin maya weeyaa jawaabtu وما كان لنفس أن تكون سنية إلا بإذن الله nafna umay sugnaanin inay noqoto naf sunnaha ku toosan ilaahay oo ogolaado mooyaane subxaanahu wa tacaala قلبك وتطمئن والله يهدي من يشاء وهو يضل من يشاء naftaada deji iska xasil ilaahay baa cidu doonana soo hanuuninaya cidu doonana ilaahay baa markaasi habow ku ridaya إذا كنت كذلك فدعوتك شعرا على دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه haddaad haddaba caynkaa tahay ood wadadaa hayso waxaad ogaataa wadadaad haysaa inay tahay tii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam الحزن لو ضاق لأن الحزن دعوة قائمة على العدد ninka ku jira xarakada amba xisbiga ee dadka e, e, urursanaya marka uu isagu cadhoodo ee uu diiqadoodo wuxuu ka diiqoonaya waxa weeye marka horeba dacwadiisaa ku dhisan tiro iyo dad urursi iyo nintirsi على العدد وعلى التفكير في الناس tiro iyo dadbadsiga ku dhisan tahay إن كانت حزبية لها انتخابات ستكون دعوتها على التصويت وتنفوح مع الرمز haddii marka ururka uu gelayo doorashooyin waxay ku dhisan tahay in socda uu haysto وهذا معروف في نظام الأحزاب taasina waa arrin lagu yaqaano nidaamka xisbiyadu inay e, marka doorashooyin ku jiraan codka ku xisaabtamaan تنفوح معكم كم عددكم أنتم imse cod baa haysataan bay isweydiinayaan tiradiinu waa intee bay isweydiinayaan تفاجئكم بحسب عددكم culayskiinu hadba wuxuu leegyahay inta tirada xubnihiinu leer tahay فهم يتضايقون لو نقص واحد منهم sidaa darteed haddii qof ka dhinaado amba qof ka baxo way cadhoonayaan way ismadax marayaan way diiqadoonayaan وإن كانت دعوة إلى الجمعيات والجلوس haddii markaa ururku yahay urur u taagan lacag ururin iyo dhaqaalana كذلك أعداد من أجل التبرعات sidoo kale tiradu waa muhiim waayo lacagta la helaya waxay ku xidhan tahay inta qofee lahaye diiwaan gashan هل عندكم تسجيل imise qofka idin diiwaan gashan baa la isweydiinaya ilan tiradii baa muhiim noqotee في الجمعية كم أفرادها كم أعضاء كم الأوثان كم الأرامل كم المستحيل كم العميان كم كم waxaa la isweydiinaya imise qofkaa jamciyadda xubna ka ah imise gaadhayan inta agoonta inta naafada inta indhahala inta curyaamiinta ah waayo mid walba lacag gaara lagu helaya marka waa xisaabtan weeyaan waa la tirsanaya يكون أخذ الأموال بموجب العدد waayo lacagta soo qaadanaya oo dadka lacagta hay- dhalasha la soo qaadanaya waxay ku xidhan tahay hadba tirada uu hayo inta leeg tahay لكن أنت يا سني laakiin adigu qof yahow sunniga ah ee dadka ugu yeeraya dacwatu salafi saalix تدعو قال الله قال الله تعلم الناس العقيدة dadka waxaad ugu yeeraysaa ilaahay sidaasuu yidhi rasuulku sidaasuu yidhi dadka caqiidaad baraysaa adigu تعلم الناس التوحيد تعلم الناس الحديث تعلم الناس التفكير dadka waxaad baraysaa tawxiidkii dadka waxaad baraysaa tafsiirkii dadka waxaad baraysaa een, ee, fiqigii تعلم الناس الفقه تعلم الناس بر الوالدين صلة الأرحام waxaad baraysaa sida waalidka baari loogu noqdo sida xigtada iyo qaraabada iyo xididka loo xidhiidhiyo الحسن الجوار العشرة الصحيحة darisnimo wanaagaad baraysaa sida loo wada dhaqmay hab dhaqanka wanaagsan baad baraysaa sida ninkii naag isu wada dhaqmaane wanaagsan ee nin iyo ori fiican la isugu noqdaad baraysaa dadka العشرة الزوجية كيف تكون المعاشرة بين الزوجين قال الله قال الرسول كيف يصلي كيف يزكي sidee buu qofku utukadaa baad baraysaa sidee buu zaka u bixiyaa baad baraysaa ilaahay caynkaas yidhi baad leedahay rasuulka caynkaas yidhi baad leedahay qowlkaagu waa caynkaa كيف يصوم أنت عندك عسل sideeba qofku u samaa baad baraysaa adigu malab baad haysaa wax malab oo kalaa baad haysaa كيف تقبل maxaad markaa ka diiqadoonaysaaba waxa ka diiqad hooba meesha ma yaalaan weeyaan صهورني من طماط ويفوت عليه ma tamaanad iibinaysa aad ka baqanaysa inay kaa khaaysto ay kaa xumaato لو كان مشترية في اليوم الأول haddii maalinta koowaad lagaa iibsan waayo tamaandha kaa khaayaysa mayaa jirta أو اليوم الثاني ama maalin labaad dabaad سمحت تمام أنت إن عسل وأحلى من العسل adigu waxaa dhasha tamaandha maaha khaayisaysa eh waxa weeyaan malab iyo weliba wax malab kasii wanaagsan وأكالك ولو كنت تحت شجرة waana laguu imanaya xitaa haddaad geed hoostii joogto بدون معرض سوى adigoon carwo iyo bandhisaneed samaysan baa lagu imanaya lagu soo doonanaya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة soo ilaahay muu odhanin hubaantii hubanti ilaahay raalli buu ka noqday muminiinta markay geedka hoostiisa ballanta iyo beecada kugula gelayeen nebi maxamedow naxariistii nabadgelya hoostiisa ha ahaatee أنت الحق adigu waxaa tahay qof xaq ku taagan ما ينفع الباطل qof baatil dadka ugu yeedhaya ma tihi تخاف أن يفيد baatil khaayisayo xumaanayo qaaqaadhaya ma iibinaysa ثم من ذهب منك أبعده الله qofkii maadaama xaqa aad ugu yeedhayso dadka ku diidan kaa tagana kaa ilaahayba ha fogeeyey maxaad ku falaysa ما ذهب إلا لأنه لا خير فيه wax kale kaagamuu tegin ee waa qof ilaahay og yahay inaan qofkaa khayr ku sugnayn ka diiday markaad xaq saxa ku yeedhayso وكما تعرف في صلح الحديبية sidaa ogtiin heshiiskii xudaybiya ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam la galay quraysh لما فرض المشركون على الرسول عليه الصلاة والسلام markay gaaladu nebiga shuruudaha ku xidheen naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee فرضوا عليه من جاءك منا مسلما يريد أن يدخل في دينك أن تركه إليه waxay kula heshiiyeen oo ay ku xidheen shardi uu ka mid ahaa in qofkii soo islaamay ee diintaada soo gelaya nooba kaa yimaada aada noo soo celiso ويمشي فيه.
xagga gaalada aada usoo celiso ومن أتانا منكم قبلناه qofkiisa adiga nooga kaa yimaada inaanu aqbalayn oonan soo celinayn wuu nala joogayo مسلم وترك المسلم وراح عندهم يمشي فيه.
qof muslimo muslimiinta ka taliya oo gaalada utagay inay iska haysanayaan aan soo celinayn وليس نقبله kaa waanu aqbalaynaa wuu nala joogayaa bay iyo heshiisku ahaa رسول الله قال هذا وقع عليه nebigu taa wuu yeelay waanu ku saxeexay heshiiska sidaas على الخطوتين labadii qodobba wuu yeelay معا iyagoo ومع ما في باب الصلح من أشياء أخرى iyagoo labadaa qodob wada jira labadiiba wuu yeelay iyo wixii kale heshiiskaa ku jira ee qodobba ahaaba وقع عليه عليه الصلاة والسلام saasuu ku saxeexay nebigu naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee الصحابة رضي الله عنهم تكلموا مع الرسول كيف توافق على هذا؟
asxaabta nebiga arrintaa way kala hadleen caleyhi salaatu wasalaam waxay ku dhahan sidee baad arrintan u yeelaysaa nabigi nebigii allow ما أنصفونا gaaladu iloomay cadaalad samaynin xaq maha sidanay leeyihiin قولهم الظاهر ولكن الرسول ما يقول فيه إلا الوحي من الله yani waa sida muuqata weyan laakiin nebigu ku hadli maayo waxaan waxay ilaahay u sheegay ahayn ما أنصفونا من أتانا منهم رسل ومن أتاهم منا قبله cadaalad maaha bay ku idhaahdeen oo xaq maaha oo sax maaha in qofkii inooga yimaadana aynuu celino qofkii inooga tagana aanay inoo soo celinin وكلهم عندهم الضعف عندنا oo iyagu labadiiba sidaa xaggooda ku noqdaan kow inooga tagana ay ay maaragtay inay inoo soo celin ka inooga yimaadana aynuu celino innaga waxaa inoo soo hadhay markaa bay isweydiiyeen لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة سماوية laakiin nebiga naxariista nabadgelya korkiisa hataa dacwadiisu waa samaawi oo mid xagga samada ka timid دعوة سماوية ما هي حزبية dacwo xisbiga maaha waa mid samaawi oo samada ka timid أنت إذا أنت يا كل فعلا تسير على منهج الرسول haddaba qofkii haw haddaad tahay qof simiyo wadadii nebiga ku socda caleyhi salaatu wasalaam اسلوك مثلا wadadiisii mar ولو يبقى واحد من الناس كلهم يروحون في الحزبية تبقى أنت لا تبالي oo xitaa hadday dadka o dham xisbiyada iyo xarakooyinkan kaa raacaan oo adigu aad keliga xaq ku taagan tahay haw aaba yeelin ku sugnoo taada لا تبالي هذه الدعوة الحقة kaa weeye dacwada xaqa ah inaad u aaba yeelin ood dheg sare qusiinin دعوة ما هي قائمة على ال- على ال- الكثرة ma aha dacwad ku dhisan tirada iyo dadka tiradooda قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ilaahay wuxuu yihi dadka badankooda haddaad adeecdo jidkii allay kaa luminayaan إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون wax kale raaci maayaane malacawaal bay raacayaan wax kalena sheegi maayo been bay sheegayaan وقال وقليل من عبادي الشكور waxaa kaloo yihi addoommahayga in yarunbaa mahadnaqaysa وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم waxaa kaloo yihi mooyaane kuwii alle iyo rasuulkiisa rumeeyey intay yihiin baa bare فأخبرهم الرسول بين لهم أن من أتانا منهم ورددناه إليهم أو كان محقا صادقا بإسلامه ويجعل الله له فرجا ومخرجا nebigu markaa asxaabtii wuu caqli celiyo markay su-aalaha weydiiyeen wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi qofkii iyaga inooga yimaada ee aynugu celinno hadduu qof run ay ka tahay oo iimaanka qalbigiisa galay uu dhab ka yahay ilaahay baa usid bixin doona oo faras u furi doona
من بصير ويجعل الله له فرجا مخرجا وفعلا من كان محقا جعل الله له فرجا ومخرجا sidii baana noqotay qofkii maaragtay ilaahay subxaana watacaala uu faras u furaya arrin ay ka tahay ee sidaa lagu celiyay ومن اتاهم منا ابعده الله qofkiisa inaga inaga tagay gaalo u gala taa ilaahay ha fogeeyey من اتاهم منا اتقى الهدى والنور وكفر الاسلام والايمان ee inta hanuunka iyo nuurka ka tagay ee islaamka iyo iimaanka gaalo u gala وإذا بالمشركين قال فأبعده الله ee gaalo u taga taa ilaahay ha fogeeyey أو كما قال عليه الصلاة والسلام ama siduu yidhi naxariistii inoo jiray korkiisa ha ahaatee دعوة منها دعوة الرسول dacwadda nebigu waa dacwo nafis iyo naruuro leh ما فيها الضمك cidhiidhyoon iyo diiqad ma leh وكان كلما حاول الرسول كلما جاء فيه من الضمك تأتي الآيات القرآنية mar kastoo nebiga diiqad iyo arrin murugale la soo gudboonaato aayadaa usoo degaya ilahay usoo dejinaya subxaana watacaala طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ilaahay uu ku leeyahay daaha kuugumaanaan soo dejin qur-aanka inaad dur daraysato oo dhibaasooto darteed نحن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى qur-aanka kuugumaanaan soo dejin aan kugu dhibno oo ku guuldaraysato ونصيبك به oo daal ka mudato iyo rafaad ونحطم حياتك به oo noloshaada aan ku burburino sidaa laguguma soo dejin qur-aanka إلا تذكرة لمن يخشى wax kale maaha mooyaane inuu waano u yahay qofkii alla ka cabsanaya يعني هدي عبادك oo la leeyahay qiyaas ma- macnihiis deji oo naftaada qabooji yani waa qur-aankan wuxun buu wax ku qaadasho iyo waane iyo caqli celin u yahay qofkii alla ka cabsanaya
وهون على نفسك من قبل الحق صدق.
qofkii xaqa aqbala waa wanaag ilaahay uu la doonay أعرض عنه qofkiisa ka jeesta ف- فلله في خلقه الشؤون ilaahay baa dadkiisa inaga yaqaano xaaladahooda inaga og iyo arrimahooda waxay yihiin الله ما قبله waa qof ilaahay aqbali waayo kaas ما قبله أنكم مجالستكم oo qof ilaahay oo aanu u ogolaanin inuu idinla fadhiisto idinla joogo maciina ahaado والله يكون مجالستكم أنت ما أنت عارف أنت في قلبه xitaa hadduu idinla fadhiyo maxaa ka ogtiin waxa qalbigiisa ku jira ilaahay baa idinka og dadkan tegaya baxaya ee ka tegaya diinta ilaahay baa og waxa marka horeba oo qarsoonaa laabtooda ku jiray inaguma ogin في قلبه ما ليس في قلوبكم wuxuu qalbiga ku qarsanaya waxaan qalbiyadiina ku jirin oo isku qulubaydaan ahayn أنتم تحملون العلم والهدى والنور idinku waxaa sidaan cilmi iyo hanuun iyo nuurba laabtiina ku jira وهو يحمل إما أطماع الدنيا أو يحمل فساد في النية isagana amba damca dunyaa ku jira ama niyad xumo ayuu la joogaa meesha رياء السمعة istus iyo ha lagu maqliyo arkaayo maqlaya buu meesha la joogaa marka horeba وحب الظهور iyo aad soo baxdid iyo ha lagu dabagalo caanad noqotid buu doonaya وما إلى ذلك iyo wixii la halmaala فلله في خلقه الشؤون ka ilaahay baa ar- arrimaha khalqigiisa yaqaan oo waxay shu-uunta iyo arrimaha khalqigiisa yihiin isagaa ilaahay u cilmi leh وكلما حاول وضاق شوية تأتي الآيات mar kastuu diiqoodo aayada kusoo degaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam فتولى عنهم ka jeesta baa ilaahay ku yidhi فما أنت منهم canaan ma lihide nebi maxamedow ka jeesta gaalada وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين waani waanad waxay wax taraysaa dadka mu'miniintaada anfacay tahay تولى عنهم وأعرض عنهم ka jeesto ayaa lagu yidhi oo ka dhaqaaq ما عليك أي ذنب wax canaana marnaba haba yaraatee kuma lihide لو أعرضت عنهم لأنهم قد وصلهم الحق haddaad ka jeesato waxaad uga jeesanaysaa waayo xaqii baad gaarsiisay فما عليك أي ملامة marka da- lagu dagaali maayo oo lagugu maaragtay guulguuli maayo من قبلنا yani xagga ilaahay wax canaani marnaba iyo eedi kaaga iman mayso وكلما تأتي الآيات أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين taa lagu leeyahay dadka ma adaa qasab kaga dhigaya muminiin nebi maxamedow caleyhi salaatu wasalaam وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله nafsina ma aha tii iimaanka qaadanaysa ilaahay oo ogolaada mooyaane وآخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب mar markii ay sheekadii soo socotayna aakhirkii abudaalib wuxuu soo istaagay oo yidhi waxaan ku dhimanayaa miladii cabdilmutalib oo gaalnimadii buu ka doortay inuu shahaadii nebiga ka aqbalo caleyhi salaatu wasalaam لما قال بأنه على ملة عبد المطلب ومات على الناس هذا الرسول شق الجيوب ووطن القدود وحط التراب على رأسه markuu caynkaa yidhi gaalnimadii ku godgalay nebigu miyuu qayliyey miyuu dhabanada iska dhirbaaxay miyuu dharkiisa jeexjeexay ويا ويل عمي و- miyuu ku qayliyu idhahdee arkeebaa hoogay miyuu yidhi ma odhan ما أحوجنا جميعا إلى التأدب بالآداب الإسلامية allahayo badanaa baahideen u qabno inaynu cidaab ka dhigano cidaabta islaamka وإلى التمسك بالآيات القرآنية iyo inaynu qabsano inaynu ku dhigno aayadaha qur-aanka وإلى الدعوة النبوية iyo baaqii nebiga naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee حتى تريح على قلبه si qofku uu qalbigiisa u nageeyo oo u nasto وعلى باله من حبه لعمه قال والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك jacaylkii nebigu uu qabay adeertii darteed ayuu wuxuu u yidhi adeertayow ilaahay baan ku dhaartay dembidhaafkii kuu weydiiyey ilaahay baan ahay inta aan la iga reebin inta aan la ii diidin een ilaahay ii diidin ilaahay dembidhaafaan ku weydiinaya فأنزل الله النهي وأنزل الله أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء markaasaa aayadihii sheegaya nebiga u diidayay inuu dembidhaaf ilaahay u weydiiyey ay soo degeen sidoo kale waxaa soo degtay aayadii ilaahay uu ku lahaa adigu ma tihid nebi maxamed oo qofkaas cesha hanuuniya ee ilaahay baa cid doona hanuuniya قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها سوف يشاء qalbiyada addoomuhu gacmaha ilaahay iyo faraha ilaahay bay ku jiraan subxaana watacaala isagaa siduu doona u gedigediyaya من هنا كانت دعوة أهل السنة والجماعة تمتاز على غيرها من الدعوات أنها تمتاز بالعلم بالعقيدة بالإيمان بالقدر خيره وشره sidaa darteed ayay dacwadda ahlu sunnuhu tahay mid ka gedisan oo ka duwan dacwooyinka kale oo kaga duwan cilmiga caqiidada iyo بالأخلاق الفاضلة ومعالي مكارم الأخلاق العالية وتدعو إلى الله لا إلى نفسها oo ay dadka ugu yeedhayso dabeecadaha wanaagsan iyo akhlaaqda suuban ee aanay dadka nafaheeda ugu baaqayn iyo iyay iyadu isugu yeedhayn dadka وكونه الاستجابة أنت لا تطالب في جيبك من ماله بشيء haddii qofku uu dacwada soo ajiibo aqbalana adigu xoolaha jeebadiisa ku jira wax aad ka doonaysood ka rabtaa ma jiraan أنت لا تطالب في بيتك من بره ولا من دقيقه بشيء gurigiisana burka iyo daqiiqda taalla waxaad uga baahantahay ma jiraan oo raashin karma rabtid ما استجاب ما استجاب خلاص wudiida soo maaha khalaas wuu diiday إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
adigu ma tiidka qofku jecel yahay hanuuniya ee ilaahay baa ciddi doona soo hanuuniya subxaanahu watacaala ومهما أتى أهل الباطل بترويج بباطله لا تبالي inkasta oo dadka baabilka ku shaqaynaya ay buunbuuniyaan baabilkoodana adigu shaqo kuma lihid waxna kaama saaraa وكما نقول دائما إن دعوة لا تقوم على على الحق وإنما تقوم بس- على البلوغ والجوائز والتشجيعات والمأكولات والذبائح والمأدبات والرحلات هذه من حقها sida aynu had iyo goorna idhaahnana dacwad ku dhisan martiqaadyo safaro abaalmarino xaflado oo waxaa ku taagan taasi dacwad ma aha الدعوة الحقة تقوم بنفسها بضر ولا لا dacwadda xaqa ahi keligeed bay rimaan kartaa iyadoon ku tiirsanayn hilib iyo bariis toona نعم بدون سم ولا عسل هكذا تقبل جزاك الله خيرا ما تقبل ما عندنا فلوس نوزع sidaas ayay dacwaddani tahay dacwad aan ugu dhisnayn downi iyo wax markaa hunguri la mariyo oon subag iyo malab toona ku shaqaynayn oon hilib iyo bariis ku shaqaynayn haddaad aqbasho ilaahay khayr ha ku siiyo haddaad diido maha ina lacag la qaybiyo oo lacag ku shaqayn mayso tan dad dadka lacag lagu soo gelin maayo halkaa in yar baan jecla inaan ku daro oo sida uu sheekhuba yidhi maa cindana fuluus yani f- lacag ma hayno lacag kuma dadka lacag kuma soo gelino diinta ayaa waxaan ku daraya xaadisa dhacday oo hargeysa ka dhacday oo maaragtay eh, mid ka mid a dadkan dacwadooda ay ku shaqaysa lacagaha ayaa noogu yimid magaalada hargeysa markaa bacdi shabaab way garanayaan oo maalintaa nala socday waxaan ugu jawaabnay maa cindana salafiyatun ilbayac yani salafiyo iib ah oo dollar lagu iibsado ma hayno way garanayaan abuxudayfiya abu khaalid marka intaa waxaan ugu daray waxay iswaafaqay xaadisada iyo tan sheekhu uu leeyahay mumarizaadka iyo waxyaalaha markuu ka sheekeynaya dacwa salafiya ay kaga duwan tahay xarakaadkan iyo xisbiyadan jooga ee lacagta ay riixayso ee lacagta lagu badhitaarayo ee maaragtay dadka damiirkooda la iibsanayo ee dhalinyaradii la kala booday inay tani ka duwan tahay oo iyadu iswado waayo amar allay ku socotaa lacag haddii la helo maaragtay aan shuruuda ku xidhnayn maaragtay nicma almaalu saalix lilcabdi saalixna leena sidii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyada maxaadiirteeda iyo digtoonideeda qabta xoolaha wanaagsan waxa xaquli addoonka wanaagsan laakiin ma aha mid markeeda horeba dadka loo soo xaadiriyo lacag wallahu mustacaan انظر انت الى الدعوات الاخرى وانظر الى دعوات اهل السنه bal waxaad u fiirsataa dacwadda ahlu sunnaha iyo dacwooyinka kale ee jira u fiirso الناس يعملون هذا والحمد لله دعوه اهل السنه ما عندهم توزيع فلوس dadkuna way kala yaqaanaan dacwaddan ahlu sunnaha ee salafigu ma aha dacwad ku dhisan wax lacag la qaybiyo iyo xoolo la bixiyo ولا توزيع معاشات ولا ترجع وظائف ولا تأتي تحصل حلقة البخاري تروح الموجود حلقة البخاري تأتي تحصل حلقة مسلم تروح تحصل حلقة مسلم تأتي القرآن تروح أمن haddii aad aada u fiirsato ood aada u dhigato waxaa lagu haya dacwada salafiga waa cilmi weeyaan haddaad soo noqotood maadad goobtii cilmiga lagu hayay waxaad arki xalqad saxiixa albukhaariga haddaad kasoo soo noqoto si saxiixa muslimka si xadiidka si qur-aanka si tafsiirka waxaan waxaa hayn arki maysid oo lagu hayo iyo wax u qarsoon doona قال الله قال رسول أمنا أو مصطلح أو حديث أو عقيدة أو تفسير أو قرآن waxa weeyaan un ilaahay baa sidaa yidhi rasuulkii baa sidaa yidhi naxariisii nabadgelya korkiisa ha ahaatee waxaa la dhiganayaana waa naxwe waa fiqi waa tafsiir waa caqiida waa anwaac culumta iyo funuunta islaamka weeyaan ما أبدا توزيع جوائز ولا وظائف ولا قيود بحيث أن الدعوة تقوم على مصالح ma aha dacwo ku dhisan shaqa bixin iyo markaasi eh, abaalmarino iyo gunnasiin layskuna siinayo oo laysgunaynayo kuma dhisna waxaas iyo lacag la qaybinayo toona لا دعوة الرسول معروفة yani haddii sidaa la yeelo buu sheekhu leeyahy dacwaddi waxay noqonaysaa mid ku dhisan masaalix iyo dana gaara iyo maaragtay dan yaro hoose adduunyo oo dhow كان الصحابة من جسر الجوع يرفعون عن بطونهم وإذا بهم قد ربطوا حجرا حجرا كل واحد من حجر يربط فيرفع الإزار عن بطنه وإذا به قد ربط حجرين waxaynu ognahay inay dhacday marxaladihii ay soo martay dacwaddan iyo dhibkii laga soo mutay inay asxaabta nebigu usoo gaajoodeen oo usoo golongoleen in fara badan oo ay gaadhay mararka qaarkood sidii arrintii eh, qaswat alkhandaq in asxaabku gaasho darteed mid walba caloosha uu dhagax ku xidhay dabeedna markay nebigii arkeen caleyhi salaatu wasalaam calooshiisa uu ka faydena isaga labaaba ugu xidhanba yani waa in tabxiyada uu qofka mas-uulka uga horreeya atbaacdiisa amba dadka ku hareereysan amba dadka ismadaas dadda ay yihiin dadka la eegaya waa inay nafhuridda iyo markaasi eh, dhib mudashada ay xagga hore kaga jiraan oonay noqonin kuwa iyagoona raaxaysanaya atbaacdoodana dadka ku shubaya sida xarakaadka sameeyaan inay iyaguna ku waaweyna maaragtay ku jiraan nolol faajafaajo ah oo ay qabowsadeen yaryarkana ay mar walba holaca iyo isaga horreysiyaan meelaha ay ka dhacayaan hantigu حجرين إذا سلمت من حجر هو من حجر- حجرين عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يأتي الضيف إلى بيوت النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل أنسا رضي الله عنه وغيره يلتمس له طعاما في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمر عليهن من وراء حجاب هل عندكم شيء عند الرسول فتقول والله ما عندنا إلا الماء يمر على تسع الأبواب في بعض الأحيان فيقولن والله ما عندنا إلا الماء waxaa loo soo maray dacwaddan inay nebigii calayhi salaatu wasalaam ay marsida mararka qaarkood u timaado laga waayi jiray wax loo loogo iyo wax marsidaasi loo dhigo oo intuu anas diro uu anas kusoo wareegi jiray guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay odhan jireen wallaahi waxaan biyo ahayn gurigeenaan u oolin sidaasay dacwaddii kusoo gaadhay eema ahayn dacwad xoolo lagu soo amaamuday xoolo lagu soo kiciyey oo fan iyo maalgelin ku shaqayn jirtay may ahayn yani waxaan barwaaqadan beryadan baa la helay laakiin sidaasaa lagu soo aqbalay oo markuu qofku sidaa ku qaato ayaa hadhow maaragtay nimcooyinka kala yimaadeen فيقول يا رسول الله قالوا والله ما عندهم إلا الماء kolkaasuu soo noqday anas oo ku warbixinaya uu leeyahay rasuul allow sagaalkii guri waan ka soo waayay waxaan biyo ahayn فيقول من يضيف ضيف رسول الله kolkaasuu nebigiina odhanaya naxariistii nabadgelyi korkiisa haatee waryaa marti gelinaya laga dulqaado martida nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam markii waxba looga soo waayo guryihiisii عليه الصلاة والسلام فيأخذه أحد الصحابة وتعرفون القصة dabeedna mid asxaabta ka mida baa qaaday waana garanaysaan qisada waa la socotaan قصة أبي طلحة مع ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان qisadii dhex martay abudalxa iyo martidii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sideed u dhacday waa ogtihiin waa ka daragsantihiin وكان قبل نزول آية الحجاب جعل زوجته وقال عندنا طيب يا رسول الله قالت والله ما عندنا إلا عشاء الصبيان قال نوميه وأصبح العشاء وقربيه وقومي كأنك تصبحين السراج فأطفئيه ثم نجلس مع الضيف ونريه أمانة نأخذ وأمانة نأخذ xeelad cajaa'ib u sameeyey saxaabiga abudalxa la yidhaahdaa waxaa intaan aayat alxijaab soo degin wuxuu ku yidhi haweenaydiisii martiba inoo joogta nebigii mas- nebiga u timid oo nebigu waxba u waayey marka inagay caawa marti inoo noqonaysaa waxay ku tiri wallahi waxaan cashada carruurta hayn guriga ma taallo wuxuu ku yidhi yararka koolkooli oo seexi oo markaasi markay seexdaan cashada samee dabeedna soo dhig dabeedna waxaad ka dhigtaa sidii qof fayruuska hagaajinaya kadibna fayruuska baktiye aynu iska dhigno qofkii martida had ubax cunaya isaguna waxaa cunaa isaga inta yarna udhigeena وانه قليل جدا في اثر الصحة waayo waxa meesha yaallaba waa in yaro xeelada gunteeda ku jirta oo ka dhalaalaya في اثر الصحة ففعلا لو مر الصبيان غلاما اخاذ اصعدا حصلنا واصبحته قربته وقامت عنها تطرح الاسوار فاصبحته وما عنها متعمدة وهي متعمدة لأنه ما في إلا حاجة وصورة sidii baana ii yeeshay oo cashadiiba carruurtii dib uga dhigtay ilaa ay loloodana ka seexdeen kadibna way soo dhigtay dabeedna waxay iska dhigtay sidii qofka miiska hagaajinaysa oo fogaan bay u baktiisay si markaa waxa meesha yara yaala dee qof unu deeqaan وصنعوا هذا قبل نزول آية الحجاب ويحركان أسنان العذراء أبو طلحة وزوجته ولا أكل شيء iyaguna sidii wax xaraamsan ay iska dhigayaan oo afka iyo dabnaha iyo goosaha ay dhaqaajinayaan waxna ma cunayaan والضوء صدق لا يصدق فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ waxay gaadhay heer ilaahay qur-aan la akriyo kusoo dejiyey oo uu yidhi nafahooda ayay ka doorbidayaan oy ka hormarinayaan nafaha walaalahood yacni tooda intay dib u dhigaan oy tooda reebaan bay hormarinayaan baahida dadka walaalahood xitaa hadday iyagaba dhib ku sugan tahay waayo dhib waa ku sugan labada qof oo awen waa qadoodi carruurtii qadoodi bay ku seexatay lidaalik bay murteen in ilaahay subxaana watacaala ku xuso oo uu ku waariyo qisadooda kitaabkiisa kariimka ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ilaahay baan uga markhaati qaada yihi qofka ilaahay ka badbaadiyo naftiisa bukligeeda iyo dhabcaalnimada iyo nafta bakaylnimadeeda kuwaasi waa kuwa liibaanay yani naftiisiibuu kala bakaylay waxay u baahnayd uu hormariyey marsidii rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam لما جاء الصلاح والعهد والنبي عليه الصلاه والسلام بصلاه الفجر والسلام على الرسول ضحك وقال ان الله قد عجب بصنيعكما البارحه وابدى ما فيكما وذكر الايه markii waaga bariyay abudalxa masaajidkii uu salaadiisa wax ugu tegay nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebigu intuu uusu u bishaareeyey u sheegay isagoo dhol caddaynayay buu ku yihi ilaahay wuxuu la yaabay xalaytaa samayseen qur-aan baan idinku soo dejiyey aayaddii baan u sheegay ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا الدعوه الحقه ما تقوم على مهرجانات dacwadda xaqigii kuma socoto mehrajaan wax la yidhaahdo iyo dhowla tusiyo مسرحيات تمثيليات مأدبات iyo riwaayado iyo fanasraxeedyo iyo casiimado waxaa kuma shaqayso فضائح لحم رز تمثيلات iyo hilib iyo xoolo la qalanayo iyo markaas safarro iyo shirshir هذه دعوة فاسدة dacwadda noocaasi waa dacwo fasahaad ku jira weeyaan oon dacwaddii nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam ومن دخل فيها ما تأمنه عليها dadka noocaas ee waxyaalaha dacwadda usoo gala iyo dhooni raaca ahna ee doonaya waxyaalaha iyo macmacaankaana kuwaa ha ku aaminin weligaa diin ha ku aaminin ما سيخدمها لأنه دخل لمصلحة waayo dacwaddan qof u adeegaya ma aho naf u naf huraya yani u u horaya waxa waxa ugu fiicanaya u haysto waayo marka horeba dan buu usoo galay dantaa intuu haystuunbuu kula jooga maalinta la waayo ka dhaqaajinaya فاطلع للإنسان نفسه ببحر ما في جوده وآخر لا يريد هبوني هبوني ثم أعطوا فلوس دعوة يا عباد الله تحتاج إلى تصحيح isku mid maaha buu yihi qof isagu waxaa jeebadiisa ku jira dacwadda ku bixinaya iyo mid marka horeba u yimid wax isiiya oo dadkan usoo doortay lacagta ay haystaan iyo waxoogaaga lagu sheegay ay qaybinayaan oo marka hadduu waayana hadhow siduu doona yeelaya dacwaddani wuxuu ihi sheekhu ma aha dacwad ku socota adduunye iyo lacag وتحتاج إلى صبر ومصابرة dacwaddan waxaa u baahan tahay nafurid iyo adkaysi iyo in la xamiloba u baahan tahay وتحتاج إلى صدق وإخلاص وإلى قيام ليل run iyo daacadnimo iyo salaad habeenkii loo kacay u baahan tahay ku soco- ku socota
فدعنا نربط أنفسنا بالكتاب والسنة had iyo jeer waa inaan nafteena ku xakamaynaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga naxariistii nabadgelya hoostiisa ha ahaatee ونربط أعمالنا بالكتاب والسنة هما عصمة لمن عصمه الله kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga ayaa naxariistiyo nabadgelya korkiisa ahaatee gaadh inooga ah oo inaga waardiinaya inaga ilaalinaya wax kasta oo khilaafaya ومن أعرض عنهما ضل qofka labadoodaa ka jeesada kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebigana wuu lumaya من أعرض عن الكتاب والسنة ضل وما اهتدى ka ka jeesada labadoodaas wuu lumay mana hanuunayo وأنتم أحمد الله يا أهل الصومية جزاكم الله خيرا كثير منكم ما شاء الله يحبون الحق والثور ويحبون السنة ويكرهون البدع والحزبيات wuxuu markaa sheekhu si gaar ugu mahadnaqayaa mandiqada oo muxaadarada ka gala mandiqa alxuseyniya la yidhahdo uu leeyahay idinkuna dadka meeshan deganow ilaahay ugu mahadnaqa waayo in badanoo idinka mid aba xaqa jecel oo markaa sunnaha nebiga ku dhegan caleyhi salaatu wasalaam فاحذروا الحزبيات وكونوا كما أراد الله منكم أن تكونوا waana necab tihiin xarakaadkan xisbiga ee diinta ku qadhaabanaya ahaada sidii ilahay idinla doonayna ahaataan متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتعلموا كتاب السنة وعلموا أبنائكم الكتاب والسنة واعلموا أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ku dhega kitaabka iyo sunnaha barta ubadkiina bara iyaga ku baaqa ogaada oo xusuusnaada qowlkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee ahaa إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ee uu nebigu naxariistii nabadgelya korkiisa hatay yidhi ilaahay kitaabkan qur-aanka dadna wuu ku kor yeelaa dadna wuu hoos ugu dhigaa dadna hoos buu ugu dhigaa oo yacni kitaabka ilahay haddii kor u qaadana kor bay noqotaa dadkii dayacay meel dhigan halkay dhigeen bay yaalaan كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجاعة شديدة ربط الحجارة على بطونه يمر على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام الشام والشام لا توقد نار في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام شهر الشهران فيقول عروة رضي الله عنه يا خالة يقول لعائشة رضي الله عنها يا خالة ما كان طعامكم قالت الأسودان السم والماء yacni nebigii ilaahay baa gaajada intaa lagu soo maray dacwadan oad arkaysaa dhagaxaanta calosha lagu xidhayay gaajo darteed oad arkaysaa guryihii nebiga lagu wareegayo laga soo waayo wax marti lagu quubiyo oo ay dhacday bil iyo bil ku xisa in laba bilood isku xiga aan guryaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam dab lagu shidin ilaa uu curwa ibnu zubayr oo caaisha ay habaryar u ahayd oo walaashii asma ay dhashay cabdillahi ibnu zubayr uu weydiiyey habaryartii caaisha uhi habaryar maxaa ku noolaan jirteen oo isir labada madmadow iyo iyo timir ليس كبرة التمر يعني يأكلوها فاشبعوا هذه بعض الغزوات وهم مجاهدون في سبيل الله كان أميرهم يوزع للواحد من المجاهدين كل يوم تمرة كل يوم تمرة وحفظنا عندهم
weliba timirtana le waa lagu noolaan jiray hamooyin timir lagaha qabla ay ahay oo laga dhargey oo lagaha qabeelay waxaa dhacday qazawaadkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama dagaaladii duulaanadii nebigu uu diray in mujaahidiintii asxaabtii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu amiirkooda hogaamiyahoodu maalintiiba siin jiray askariga mujaahidkii asxaabiga xaba timir ah maalinta dhan xaba timir ah u siin jiray kolba inta awoodoodu tahay ومع ذلك هم مجاهدون markaasi weliba sidaa jihaad ku jira وثمرة ويأكلها ويعطوك حب النواة في الدين ويشرب عليها شيئا من الماء ويواجه العدو markaasuu cadowga sidaa kaga hortagaya isagoo waxa uu quutay calooshiisa ku jira abay tahay xaba timir ah oo markuu ka ilis yara ka dhamaystay uu lafteeda mudmudsanayo oo biyo yar ku kabanayo sidaas weliba jihaad iyo cadowga ku jira cadowga kaga hortagaya ومسافر ويحملون على ظهورهم kolkaasaa waxa u dheer inuu socoto yahay oonu gurigiisi ka ag dagaalamayno inuu u baxay jihaad uu yahay oo weliba dhabarkuna raran yahay waxalla wuxuu haystay saanad isagaa rartay ilan muu haysan gaadiida ما عندهم سيارات ناقلة للمواد مواد السلاح may lahayn gawaadhidan gaashaaman ee hubka culus ugu rarta may lahayn yani hubkooda iyagu iyagu ku rarnaa والعبد على ظهورهم ويجاهدون في سبيل الله وينتصرون markaasi ilaahay dadkii u dagaalan jirtay weliba guulaysan jireen
نحن اليوم توسعنا وما استطعنا أن نعيد المسجد الأقصى maantana muslimiintii way ku jiraan barwaaqo iyo faajo faajo iyo ladnaa halkii u dambeysay laakiin masaajidkii masjid al aqsa way soo celin kari waayeen waana xorayn kari waayeen
الذي دنسه أعداء الإسلام اليهود أثرهم الله ee ay gacanta ku dhigeen haystaan ay fadareynayaan oo wasakheynayaan cadowgii ilaahay ee yuhuud ahaa ilaahay celisooda ha gooye والمسلمين طويلة لماذا والمسلمون كثيرون kolkaasay sanado aada u badan yahuudi gacanta ku haysa masaajidkii aqsa oo ay weliba muslimiintuna aada u tiro badan yihiin
عددا وعددا tiro iyo tayaba iyo saanad iyo hantiba iyo hubba
وعدم وجود الإخلاص والصدق مع الله waayo daacadimaan jirin oo ilaahay baan run lagula soconin subxaanahu watacaala korreey oo nasahnaaye والصديق واليقين yacni afurid baan jirin iyo yaqiin qalbiga gashay إلا من رحم الله in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane
تبحبحت الدنيا فاعلم أن طالب العلم إذا كان لا يتحرك إلا ب- بالجوائز علمه الذي سيأخذه سيتبخر في فترة قصيرة maantana adduunyaa lagu warwadhay buu yidhi ardayga cilmiga daalibka ah ee diin baan baranayaa alena haddii uu marka horeba yahay mid maslaxad iyo dana gaara iyo dhowna-raaxnimo u baranayay cilmigan uu baranayaa muddo yar buu ku uumibaxayaa uumibax baa ku dhacay sidii biyo la karkariyay jabigoodaba uumiisu bedelay وأنه ما تحرك لله waayo waxa marka hore dhaqaajinaya ilaahay lilaahi may ahayn وإنما حركته الجوارح ee mase abaalmarina iyo xoogaa abaalgudyo buu ku shaqayn jiray الجوائز والصدقات من الرزق من الله abaalmarin iyo raashin iyo yani soor isku markaasi isa saaran oo hilib iyo bariis ah ayuu cuni jiray oo kabsaad la yidhaahdo لكن لما يذوق المر ويتعب ويجيب ويمرض هنا يفوز العلم هنا اولا يظهر او يثبت ام يجهر laakiin marka dhib loo muto ee loo soo rafaado markaasuu cilmigu dhadhamaya oo garanaya qiimihiisa
فما يثبت على ضعف ال- المادة وقلة ذات اليد وخشونة العيش إلا من ثبته الله waayo kuma sudka suma sugnaanayo una adkaysan maayo dacwadan iyo dhibka iyo waxyaalaha rafaadka laga soo marayo qof marka horeba ilaahay dartii ay ka ahayd oo ilaahay sugay maayo subxaana wa tacaala ويكون ويكون ماذا كالعمود من الصب والحديد wuxuu la mid noqonayaa tiir shub ah oo sabad iyo shamiito ka samaysan
لكن ذاك الذي تمشيه المصلحة وتصبح به شهادة ومعاش ووظيفة laakiin kan marka horeba loogu soo carab laalaadiyee shahaado baad qaadanaysaa oo waa lagu gunaynayaa oo abaalgud baa lagu siinaya loogu yeedhay isaa kusoo xero galay مثل الخرطة حتى العجوز تعرفونها wuxuu la mid yahay labanka yara dhoobada ka tirsan ka ka samaysan ee da- daciifka aan weliba si fiican loo samaynin ضعيفة جدا وبني عليها عبارة miyaad aqalka labanka noocaas ee dhoobada ka samaysan ee weliba si fiican loo waraabin miyaad ku dhisi kartaa daar
هذا العمود تبني عليه عمارة كما سبقون kaa hore shubka ah intaasoo dabaq waad ka duldhisi kartaa oo wuxuu qaadi karaa culays intaa la-eg laakiin kan kale muxuu sidi karaa تلك حتى العجور ما يحمل حتى ولا طوبة kan kalena xabad kale oo dhoobaa dusha haddii laga saaro oo burburayo oo kala daadanaya الله يتكفى فلا بد يا عباد الله ان نربي الناس ونربي ايضا انفسنا على الصبر والثبات والتمسك بالكتاب والسنه marka walaalayaal nafaheena waa inaynu ku rabaynaa aynu ku barbaarinaa ku dheganaanshaha kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga naxariista iyo nabadgelya korkiisa ahaatee sabirka dulqaadashada adkaysiga raganimada sidaa lagu bartaa والله يا عباد الله ان الانسان اذا صبر على طلب العلم وعلى التمسك بالسنه فما هي الا فتره واذا به يجد حلاوه الايمان والله لو تجمع له كنوز الدنيا ما تلذذ بحلاوه الايمان ابدا haddii uu qofku markaa adkaysigaa ku barto sidaa cilmiga ku yeesho wuxuu gaaraya heer aanu wax u dhadhamayo oo u macaani aanu jirin cilmiga iyo diinta iyo wanaagga mooyaane oo haddii adduunyada wax lacagta alle loo keeno aanu ugu macaansanayn sida uu ugu macaansado ee uu uga helayo ee uu ugu mabsuudayo cilmigaa uu bartay الصبر على خشونه العيش من اجل الله wuxuu ugu ugu dhabar adeegay adkaanshihii nolosha ilaahay dartii يبقى طول حياته حتى يتوفاه الله وهو يشعر بحلاوه الايمان sidaasuu weligii ku noolaanaya ilaa inta ilaahay oofsanayo isagoo macaansanayo oo aada iyo aada ugu niyadsan cilmigaa uu bartay وبالتلفظ بالقران وبحلاوه الاسلام وبالتلفظ بالصلاه وبالتلفظ بسماع الاحاديث isagoo macaansanaya barashada qur-aanka iyo ku dheganaanshaha diinta islaamka iyo salaada macaankeeda iyo dhegeysiga axaadiista nebiga naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee وبحب الايمان دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانت دعوه دنيويه ما كان يقول من فعل كذا وكذا سأوجهه dacwadda nebigu marnaba may ahay mid ku dhisan samac adduunyo iyo markaasi dhaldhalaal adduunyo weligii ma odhanin qofka sidaa iyo sidaa sameeya shaqaan siinaya مع انه هو الحاكم isagoo ahaa madaxii ummadda muslimiinta ما كان يقول سأوجهه سأعطيه ملك عالي shaqo sare iyo shaqo saraan u dhiibaya oo meel saraan uga dhiibaya u magacaabaya weligii ma odhan qof sidaa hadduu sameeyo من حول كذا من قرأ كذا لا qofka intaa xafida intaa akriya shaqaa u sugaysa waa la dalacsinaya waxaa kuma odhan weligii asxaabtiisa naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee يذكرهم بالله وباليوم الاخر wuxuunbuu dadka xusuusin jiray oo ku waanin jiray oo ku wacdihi jiray ilaahay subxaana watacaala iyo maalinta qiyaamee dambaysa لا يشجعهم على الدنيا حتى لا تسقط قلوبهم weligii adduunyo kuma dhiirigelinin si aanay qalbiyadooda u fasahaadin وانما يشجعهم على ما يحبه الله wuxuu dadka ku dhiirigelin jiray waxa ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت wuxuu odhan jiray qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamee dambaysa rumaysanay amba khayra ku hadlo amba ha aamuso ما قال من تكلم بخير له مني جائزة muu odhanin qofkii khayr ku hadla abaalmarin iyo abaalgud baan siinaya لا يذكره بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه qofkii ilaahay ee maalinta qiyaamo rumaysani martidiisa ha marti sooro oo ha ha wanaajiyo ayuu odhan jiray ما قال من أكرم ضيفه فأنا سأعطيه من ضيف المال كذا وكذا muu odhan qofka martidiisa martisooryo fiican siiya ee si fiican u martisoora guriga maalka muslimiinta yaal iyo xoolaha muslimiinta intaasoo lacag ka siinaya muu odhan يذكره بالله باليوم الآخر wuxuu ku waaninayo un ilaahay iyo maalinta aakhiro من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysani jaarkiisa ha wanaajiyo oo ha maamuuso sidaasuu odhan jiray لم يقل سنقوم بجولة تفقدية ومن وجدناه مسلما بجاره له من بيت المال كذا وكذا muu odhan kormeer kuuragal ah ayaan ugu kuurgelaynaa oo aanu kusoo eegaynaa xaafadaha oo marka qofkii lasoo arko isagoo jaarkiisa wanaajinaya iyo dariskiisa si fiican oola dhaqmaya guriga muslimiinta waxaa laga siinaya ama bangiga muslimiinta lacag intaasa laga siinaya ma odhan marnaba kuma xidhin dadka lacag iyo adduunyo يذكره بالله باليوم الآخر ilaahay iyo maalinta qiyaamuu dadka ku waaninaya حتى يعملوا لله si ay ugu shaqeeyaan ilaahay dartii oo shaqadan ay qabanayaan lilahi ka noqoto dadka كان من أتاه يطلب منه أن يستعمله في بعض الوظائف ما يوليه انظروا أن من طلب هذا العمل إن لا نولي هذا العمل من طلب إن لا نولي هذا العمل من طلب فإنهم فإن من طلبه وكل إليه qofka u yimaado nebiga naxariista nabadgelya korkiisa haatee hare nebi allow meel ii magacow oo xil ii dhiib oo jago isii ku yidhaahda oo yani boos ii magacow kum- kamuu yeeli jiray waanu ka diidi jiray waxaanu yihi cali naxariista nabadgelya korkiisa haatee annagu xilkan uma dhiibno qof soo doonta uma dhiibno buu ohan jiray waayo qofka soo doonta isaga iyo faraha loo loo kala qaadaya ilaahay kuwa ilaahay markaasi ku garab geli maayo
ما يوفق لا ينجح بخلاف من دفع إليه دفعا ما عنده طمع فيه لعل الله أن يعينه waayo qofka soo doonta lagu garab geli maayo ilaahay waafajin maayo ku liibaan maayo ku guuleysan maayo ka midho dhalin maayo shaqada uu soo doontay ee isagu yihi aniga shaqada halay dhiiba uu usoo hanqal taagay laakiin kan kale loo magacaabay isagoon waxba isagu hanqal taagin israacinin kaa waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala inuu ku kaalmeeyo لكن هو احتال عليه وهو طلبه منع عنه يوصل إليه kanse xeelad kasta iyo tabii xeelad kasta usoo maray si uu mar uun kursigaa ugu fadhiisto isaga lagu garab geli maayo ilahayna waafajin maayo وإذا وصل إليه قبل qof alla- kol kol haddii qofkan aan ilaahay subxaana watacaala isaga ukala qaad far- faraha uga qaado wixiisaas hoos uka- aan ugu kaalmayninna yani suuragal maaha inuu ku liibaan oo ku fashilmaya وما استطاع ينجز في اليوم الواحد أحيانا قضية أو قضيتين waxaa laga yaabaa shaqada loo dhibay inuu maalin dhan hal shaqo dhamin kari waayo hal ca- shaqo u taalla amba hal eh, ke- kiisa u yaalla inuu furdaamin kari waayo laga yaaba waayo qof ilaahay aanu tawfiiqsiin oon garabkiisa ilaahay ka baxay subxaana watacaala الله قادر ينجز قضية من الناس ولا حاجة يبقى في القضية الواحدة شهور هذه يطرقها الحاكم مثلا ويبقى فيها شهور ياخذ في الجلسة سطر لقطين ويجلدها والقضية الثانية سطر لقطين وهكذا شهور ما انتهى من من هذه القضايا waxaa laga yaabaa inuu bilaad dhan shaqo yaro loo diro dhameyn kari waayo oo markuu fayl walba iyo saa uu agaago xafiis haddii loo dhiibo uu iska laabo haddana mid kale iska laabo oo bil dhan laba le- laba leen qori kari waayo haddii wax loo diro لأنه طلب هذا العمل لم يدفع إليه دفعا وإنما هو طلبه فوصل إليه waayo shaqo loo dooro ama loo igmaday maaha waa shaqo isagu uu usoo xeelabaystay oo uu farsamooyin kale ku yimid meesha lidaalik baanu qof midho fiican soo bixiy u noqonayn يا عباد الله اقرأوا سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام waar addoomihii ilaahayow akhriya taariikh nololeedkii nebi maxamed naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وتأسوا به ka akhriya saxiix albukhaari iyo saxiix muslim oo ku dayda وتمسكوا به ku dhega في حديث أبي هريرة في الصحيحين xadiis abu hureyra warinaya ku jira labada kitaab ee saxiixeynka bukhaari iyo muslim لما كان الرسول يقول لهم عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة مسلم ثم فجأها وكان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع من أجل بقيراطين كل قيراط مثلهما ee ka warramayay qofka raaca jinaaso qof muslimin leeyahay ee suga ilaa inta la aasaya soo noqda inuu la soo noqonayo qiiraadeyn oo ah ajarka midkiiba uu leeyahay buurta uxud oo kale ما قال أنا سأعطيه ترك تمر muu odhan waxaan siinaya tanaka timira وكيس شعير iyo gadbad heeda وكبش iyo wan إذا وجدته مع الجنازة في البقيع ninka la arkay isagoo janaasada la socda baqiica yimaada wuxuu isla isla la- la laabanayaa maaragtay wan ga- galaaran oo kale matalanba wan shilis iyo gabad qamadiya iyo tanaka timir ah ma odhan dadka laguma xidhin adduunyo si aan dooni janaasada waxaa loo raacayaa aanay unoqonin dooni raacnimo iyo iyo maaragtay eh, adduunyo unoqon ما كان يربطهم بنفسه dadka kumuu xidhi jirin naftiisa بالأرض كان يربطهم بالله iyo dhulkan hoose kumuu dhejin jirin dadka ilaahay buu dadka ku xidhi jiray naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee فإنه يرجع إلى الأجر بطوراقين كل طوراق مثل أحد waayo qofkan jinaasada raaca ajar buu la noqonaya laba buurood oo mid walba buurta uxud cudeyskeedu leeg tahay uu la mid yahay أنت إن فعلت وكنت أؤمن بالغيب هناك إن شاء الله تحيي haddaad sidaa usamayso tahay qof qaybka rumaysan halkaasaad ka helaysaa insha allah aakhira وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في- عند الترمذي وغيره sidoo kale xadiidka ibn mascuud ay warinayaan tirmidi ku yaalla wuxuu odhan jiray وقد صح قال عليه الصلاة والسلام من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسن wuxuu odhan jiray qofka kitaabka ilaahay ka akriya aayad wuxuu ku leeyahay ajar والحسنة بعشر أمثالها wanaagiina toban laba toban laabkeed baa u daba socda لا أقول ألف لام ميم حرف idin odhan maayo alislaamiim waa hal xaraf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ee waxaan idin leeyahay alifkuna waa xaraf keligii ah laamkuna waa xaraf keligii ah miimkuna waa xaraf keligii ah يربطهم بالله ilaahay buu ku xidhi jiray dadka كما كان يقول من حول كذا له مني معاش كذا wuu odhan jiray qofka intaa xafida waxaan siinayaa gunno intaa leeg وضيفه إن حرف لام كذا mashaqa mirhiblaayo laga siinaya كذا كذا من السبع كذا كذا من الشعير لا intaasoo timira iyo intaasoo sarreena la siinaya mu odhan القلب ومال الدنيا خرقاء qalbigu kol hadduu adduunye usoo iisho xaggan adduunyadaba soo jeedaaliyo uu lumay qalbigaasi waa qalbi ku daayo weeyaan مع الأجر ajarkiina uu ka lumay وأصبح عمل مؤيدة للدنيا wuxuuna noqonaya qalbi u shaqaynaya ilaahay khayrkii oo adduunye ku xidhan أهل السنة من فضل الله ماشون على هذا لا يمنون الناس بمصالح دنيوية ولا بوظائف حكومية ولا بأموال ولا بشيء وإنما أنت تعمل تعمل لله ما تعمل لنا ahlisunnadu markaa sidaasay ku socdaan dacwadoodu marnaba dadka kuma yididiilo geliyaan oo kuma hunguri geliyaan halkaasaa xoola lagaa siinayaa iyo shaqo dawladeed baa lagu siinayaa iyo xoolaha lagu rarayaa marnaba kuma kuma idha haddaad qabato ilahay dartii baad u qabatay annaga noomaa shaqaynin weeyaan ilahay baad u shaqaynaysaa
لله وإذا عملت لله الأجر عند الله كما قال الله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة qofkii shaqeeyana ilaahay buu u shaqeeyey ilahay qofkii shaqeeyana abaalkiisa ilaahay buu ku leeyahay sidau ilaahay u leeyahay in kale maahay waxaa laydin ku abaalmarinayaa eh, abaalkiina laydin siinayaa maalinta qiyaame فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور qofkii naarta laga fogeeyo ee jannada la geliyaana kaasi allala liibaan weyn buu liibaanay nolosha adduunyana waxaan dhalateed ahayn ma aha دعوة مباركة دعوة من رأوه معرضا تركوه waa dacwo barakaysan oo qofka arkaan inuu kasii jeesanayo ay iskaga tegi jireen oo ka dhaqaajin jireen نصحوه أبى تركه way la talinayaan wuu diiday soo maaha way ka tegayaan من رأوه متكبرا عن حق تركوه فتول عنهم فما أنت بملوم qofka arkaan inuu ka santaabayo iska kibrinaya xaqana way ka tegi jireen ka jeesta baa ilaahay nabigiisa ku yidhi waayo ma tiid adigu nebi maxamedow mid lagu canaananayo arrinta canaanku lahayn qofkii xaqa diidaa ka tagto canaanku ma lihid وكما قال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم sidoo kale uu ilaahay ku leeyahay ka jeeso qofkii dikriga iyaga diida ka jeeso in adduunyo mooya wax kala doonayn malaha aqoontiisuba intaasay gaadsiisan tahay oo sidaasaaba ka bes ahe ka dhaqaaji baa lagu yidhi وكما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم haddii aad aragto kuwa aayadaha iyaga ku jeesjeesaya ka jeeso حتى يخوضوا في حديث غيره ilaa ay sheekada bedelaan ay baab kala galaan وإما ينسينك الشيطان hadduu shayddaanku ilowsiiyo inaad sidaa yeesho فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين dib dambe hawla sii fadhiyin dadka daalimiinta inta aad xusuusatay kadib مجلس فيه سخرية بالسنة بأهل السنة وبالدين ما خلاك اجلس وخليك شوكة meel gole ah oo lagu jeesjeesayo oo lagu dheeldheelayo diintii iyo sunihii nebiga naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee ha sii fadhiyin oo ha odhanin fadhigaygaasaa ayaa qodax eh, dhuun gashay kaga kaga kulul ha odhanin في حروفهم ما قال هذا خليك ترى في أعينهم لا الدين ما هو بالرام diintu ra'yi kuma socoto sida adugu jeceshay ma aha قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أو بعضا وعمدا ولوبا فأعرض عنهم اصر حتى يخوضوا في حديث غيره ka tag baa laydhi ka jeedsada kuwa ku sheekeysaya aayadaha ilaahay ee dacniyaya ee foolxumada ka sheegaya ee ku been abuuranaya la sii fadhi lama odhan ka jeedsa ka kac ilaa ay sheeko kala galaan وإما ينسينك الشيطان haddii se shaydaanku ilootiyo فلا تقعد بعد الذكرى بعد أن تذكر تتذكر أنك غلطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فرق ka dhaqaaq kol marka aad xusuusato aad ogaatay inaad khaldan tahay ka tag meesha حتى لو قال انسحب خجل خاف خواب xitaa hadday aad tiraa adigu dacaayadeen oo dhahdaan wuu baqday wuu cararay meeshuu ka tegey ذليل لا تبالي ha u aabayelin amarka ilaahay qaada adigu أنت يجب عليك أن تتبع الكتاب والسنة adiga wuxuu ba kugu waajibay inaad raacdo kitaabka ilaahay iyo sunnaha أذكر شخصا من أهل العلم waxaan xusuustaa qof ka mid a dadka ilaahay aqoonta siiye culamada ah ومن أهل السنة جزاه الله خيرا oo dadka ahlu sunnaha ka mid a ilaahay khayra siiye كان ينصح آخر عن بعض الحزبيات والمخالفات ayaad qof dadka kamid a kala telinayay waxyaalahan xisbiyaadkan iyo mukhaalafaadkan shareecada khilaafsan ee dadku sameynayaan wax kamid ah وإذا بذاك كأنهم الصلح isagoaba ninkii la- loo naseexan ood moodo inuu ku qanacsan yahay ku madax adag yahay waxaan على الحزبية xisbiyadii baa uu ku qanacsan yahayba هذا الشيخ السني sheekhaa sunniga ah ee salafigii muxuu sameeyey جزاه الله خيرا قال ساكت ولا كلام wuu kacay isagoo aamusan hadalba ku dhawaaqin ما طول النقاش ولا طول الجدار ولا ولا طوال قام toosun buu ka kacay meeshii doodii iyo muran iyo waxmuu sii gelin أنا موجود anna meesha waan joogaa markaa والله سبب لذاك ارتباك وخ- وفشل لذاك صاحب البدعة ilaah baan ku dhaartay ninkii bidacoolaha ee meeshaa fadhiyey fashalka iyo sida garabkiisa looga kacay iyo siduu u khalkhalo isugu daatay ma malayn kara sidii siduu noqday مع أنه ما تكلم sh- haddana sheekh mabuu hadalba kicid baa u kacay keliya ta- inta yeeshay ma malayn kartid رآه مقتنعا انسحب طوال wuxuu arkay isagoo ku ganacsan uu ka dhaqaaqay meeshii وكأنه طبق هذه الآية waxaad moodaa inuu aayadan dabaqay ilaahay leeyahay ka- ka ka jeedso رآه مقتنعا بالحزبية فانسحب ما كان من ذاك إلا أهل الطرف والطرف وفشل وإيش تجري تجري أن يصح سكت ولا شيء oo ninkii lala hadlayay markii hore wax maqli lahaa markuu sheekhi kacay ayuu wuxuu ku waashay soo fadhiiso soo noqo ayuu ku waashay دعوة السنة دعوة مريحة ما فيها م- مضاربة ولا مشاكل انتبهوا ما قبل dacwadda ahlu sunnuhu kuma dhisna feel iyo faralaab iyo isqasdid iyo isxoogid kuma dhisna markii uu ninkaasi arkay uu kasii jeedo xaqii wuu iskaga kacay ما قبل أنت لا قبل wuu diiday soo maaha weligii aqbalin kun jeer أبا قبر الحق يا رسول الله xaqii inuu aqbalo diiday soo maaha ilaahay ma soo celiyo
عاند عاند عاند لسه ما عاند وكان canaad iyo madaxdayg bula yimid soo maaha adiga kuma canaadin naftiisii buu canaaday waa khayrkii ka canaaday وضبطت أن أن من رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا هداية الناس waxa ka mid a naxariisaha iyo galladaha ilaahay ee waaweyn oo ilaahay inoogu manaystay inaanu innaga inagu kalifin oo inagu waajibin dadka inaanu hanuunino وإنما كلفنا إبلاغهم ودعوتهم ee uu keliya inoo diray inoo xil saaray inaanu gaadhsiino oo inaynu dadka markaasi u sheegno أما الهداية ما هداية بنا بيد الله hanuunka miya hanuunku isagoo gacan inoogama jiro gacanta ilahay buu ku jiraa ولا تجر واجرة وزر أخرى sida ilaahay uu leeyahy nafna naf kale dembigeeda ma qaadayso فإن قبل فهذا من فضل الله عليه hadduu aqbalo waa ilaahay nimco uu u gartay addoonkaas وإن لم يقبل فلله في خلقه شؤون وما قبله haddiise uu diido ilaahay baa dadkiisa naga yaqaano waa qof ilaahay diiday هو يعلم ما لا يعلم ويرى ما لا نرى ilaahay waxaynaan ogeyn buu ogyahay waxaynaan arkayn buu arkayaa والله بكل شيء عليم isagaana wax walba og أخيرا أوصي إخواني في الله ugu dambayn waxaan u dardaarmayaa walaalahayga ilaahay dartii aan ku ilaaloonay أهل السنة والجماعة dadka ahlu sunnaha ee waddadii asxaabta haysta أن ينفقوا في طلب العلم inay u firfircoonaadaan oo ay u ku miiganaadaan ay u heelaanaadaan barashada aqoonta diinta وفي الدعوة إلى الله iyo dadka ilaahayna ugu yeedhaan وأن يتركوا الحزبيين جانبا لا يلقون لهم بالا iyo inay nimankan xisbiyada iyo xarakaadka islaamiga ku jiraan faraha ka qaadaan oo ka dhaqaaqaan oo dheg u jalaqsiinaan oo dib u daymoon
وفي الوقت الذي إما أن يعودوا إلى صوابهم وإما أن يعرفوا للعامة أنهم ليسوا على شيء waayo maalin baa iman doonta oo dharaar baa iman doonta amba ay xagga ilaahay usoo noqdeen toobad keenaan ay faraha ka qaadaan waxaanay kuya- ku dhex jiraan amba ay dadka ogaadaan oo ummadoo dhammi aragto inaanay waxba meesha ku hayn وأنهم أهل مصالح دنيوية iyo inay yihiin iman un isu daba socdo xoolo iyo adduunyo isu daba ordaya كما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا sida ilaahay uu yidhi maaragtay uga waran dadka kii aanu aayadaha iyaga siinay فانسلخ منها ee ka dhex xuubsiibtay ee ka dhex baxay فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ee sidaa shaydaan ku raacay ee ka mid noqday kuwa lumay ولو شئنا لرفعناه بها haddaanu doono buu ilaahay leeyahay waanu kusoo kor yeeli lahayn oo xaqaanu ku sugi lahayn oo diintaanu gelin lahayn qalbigiisa ولكنه أحلب إلى الأرض laakiin isagaa dhulka isku nabay oo dhoobada isku dhajiyey oo xaqii ka dhabar adeegay واتبع هواه hawadiisana sidaa ku raacay فمثله كمثل الكلب wuxuu la mid yahay ayga oo kale إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث haddaad wax tarti haddaad ka tagta labadaba waa carab laalaadanaya labada mar walba isagoo nextuuraya umaad arkaysa ood moodayn waxba loo qabanba hadda isagoo laga yaabay bakadan uu dhargey dhargey haddana weli waa ka carab soo saaraya uuna neeftuuraya idan ka aygaasu la mid yahay حب الدنيا مع اللي يحصل مصلحة ذاك الذي سيعطيه المصلحة هو شيخه هو صاحبه mar walba wuxuu la saaxiib yahay ninka u dhandhanaan iyo macmacaanka heliya adduunyo iyo waxoogaa maaragtay eh, maaragtay hanti adduunka helayo taasuu la joogaa mar walba maslaxadiisa halkii joogtin buu taagan yahay هو صديقه قال الله فمثله كمثل الكلب sidaa darteed ba ilaahay u yihi tusaalihiisu ka noocaasa aayadihii ilaahay ka dhex baxay ee ka dhex siibtay ay buu la mid yahay إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث المهم اعترضت بما حلم عندك فيا أهل السنة والجماعة لكم أسوة بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام idinka waxaa dayasho idinku filan dacwadii nebiga naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين ساعة من شيء waxaa idin og tihiin adduunyada inuu ka dhalmado nebi maxamed ka tegay naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee isaga oo gaashaankiisa iyo diriciisa dagaalku uu u rahmaya yahuudi agtii uu kasii qaatay soddon galaan ama soddon dhegley oo maaragtay een, ee, raashin uu kaga sii qaatay ما جاءنا بعد بهذه الدنيا umuu aaba yeelan adduunyadan فلا تعمل إلا لله لا تعمل من أجل الدنيا لا تبالي بالدنيا ha u shaqeyn adduunyo darteed adduunyada ha u aaba yeelin adduunyaha ka daba dhicin لا تخاف من الفقر أخرج الإمام ابن ماجه في سننه ma saboolnimaad ka baqanaysaa ha ka baqan saboolnimo waxay soo wariyeen abu ma- eh, abu ma- eh, ibnu- abu maajid من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wuxuu ihi nebiga ayaan ugu soo baxay naxariistii nabadgelya korkiisa haatee maalin maalmaha ka mid ah ونحن نتباشر الفقر ونتخوفه annagoo saboolnimada iyo cayda iyo faqrinimada hadal hayna oo ka baqanayna فقال آل الفقر تخشون wuxuu nagu yihi waar ma saboolnimaa ka baqanaysaan
والذي نفسي بيده waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee لتصبن عليكم الدنيا صبا adduunyada ayaa la idinku soo faruuri doona idinku soo furmi doonta idinku soo shubmi doonta yani idinka fara badan doonta حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ilaa ay dhacdo heer aan qofba xaqa ka iilan oonu dhinac kale u leexan ilaa ay sababtu adduunyo tahay mooyaane yani waxa dadka lumayaaba ay adduunyo u noqoto heerka ilaa ay gaadho الدنيا وأين الله ilaahay baan ku dhaartay لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء waxaan idinkaga dul tegay diin cad oo dharaarta iyo habeenkeedu isku mid yihiin قال أبو الدرداء رضي الله عنه abu dardaa wuxuu yihi ilaah raaliha ka noqde نعم والله تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء waa runtii buu yihi nebigu naxariistii nabadgeli korkiisa ahaatee ilaahay baan ku dhaartay wuxuu nagaga dul tegey oo uu noo dhaafay diin habeenkeedi iyo mala- maalinteedu isku mid yihiin meel madow aan mugdi aan lahayn الشاهد حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي waxaynu ka soconaa baytlqashiidku yahay xadiidka uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam suubanuhu in qofka iisha qalbigiisa iilashadiisa ay adduunyadaas max laga saaro oo ay sababtu noqoto sabab adduunyo yani heerka faqri laga baqanayo heer baa iman doonta adduunyo ay noqoto ta xaqa looga tago adduunyo الدنيا اذا راوا الفلوس الحمر والخضر تزيغ قلوبهم markuu qofku arko intaasoo kale jaadoo noocyo ah iyo fardaha iyo geela iyo qaalmaha cascas ayaa qalbigiisu iilanaya السني لا يمكن يبيع دينه بهذه الدنيا الثانيه qofka sunniga ee salafiga suuragal maaha diintiisa inuu doolar dhaafsado inuu adduunyo ku iibsado inuu inuu maaragtay dacwadiisa salafiga ah lacag siisto ma suurtagal ah وابقى ثابت على كتاب السنه wuxuu baaqi ku ahaanaya isagoo ku sugan kitaabka iyo sunnaha وصاحب المصلحه لا يبالي هل من عصر المصلحه laakiin ninka maslaxada ee danta gaar ka wata isaga hadba meeshu danta gaar ka heliyu buu tegaya وإذا كان وقد أخبر فمثله كمثل الكلب بعد أن قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فهم علم markuu ilaahay tusaalaha aygeena siiyey wuxuu inoo sheegay qof aayado ilaahay la siiyey oo dabeedna aayadihii ilaahay ka tegey marka inuu cilmi lahaaba halkaa laynoogu sheegay qofkaasi
فانسلخ منها إلى أن مرت به المثل فمثله كمثل الكلب ilaa tusaalaha ugu xune loo yeelo tusaale ay noqday walciyaadu billah قال ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه dhulkuu isku dhajiyey oo hawadiisu raacay فيا معشر أهل السنة أنا من فضل الله لا أبالي لو أبقى وحدي anigu danka ma lihi keligii haddaan soo hadho لا أبالي لو أتعدى بالقطب الناشف أمين أنا على السنة haddaan ku qadinay roodhi qallashay laakiin aan sunno ku tu- ku taaganahay والله نعمة عظيمة أن من الله علينا بالسنة ilaah baan ku dhaartay waa nicmo weyn ilaahay inuu noogu manaystay sunnaha السنة لذة sunnuhu waa macaan السنة أحلى من العسل sunnuhu way ka macaan tahay malabka السنة أبرد من السلف sunnuhu way ka qabowdahay barafka السنة مباركة sunnuhu way barakaysan tahay السنة فوز وفلاح sunnaha nebigu waa mid lagu liibaanoo kor lagu noqdo لتريح الدنيا لا ردها الله adduunyadu haddaad noqtaha iska tagto ilaahay haba soo- iyo soo celininba إذا كانت الدنيا سوف تأخذ علي السنة ثم تأتيني الدنيا الملعونة تروح لا ردها الله hadday adduunyadu iigu imanayso oo markay ii timaadana aan meesha ku waayo sunnahaygii ilaahay weligii iigu soo celin adduunyada- adduunyadan ilaahay nacladay وتبقى معي سنة حبيب محمد عليه الصلاة والسلام keliya ha ii soo hadha sunnaha nabigayga aan jeclaan naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام miyaa nebigu naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee odhanin الدنيا ملعونة adduunyada waa la nacladay ملعون ما فيها waxa dhex joogana nacdal baa ku dhacday ثم ذكر الله وما والاه dikriga ilaahay iyo wuxuu koobsaday uu dha- uu dhammaystira uu koobay mooyaane وعالما أو متعلما iyo qof caalima iyo qof cilmi daaliba mooyaane رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره باسناد حسن sida uu imaam tirmidi ka wariyay abu hureyre xadiiska xadi- xasanka ah فلا تبالي بهذه الدنيا اثبت على الحق ha u aabaya in adduunyada ay xaqa ku sugnaaw واطلب العلم انظر من فضل الى الان حتى العوام حتى العوام cilmiga uun baro una fiirso xitaa dadkii caamada ahaa imanka waxbay fahmeen صاروا متوسلين dad waxay noqdeen aragti dheer loo wax kala garanaya يقولون حصلنا من هذه الاحزاب dadku waxay leeyihin anaga xarakaadkan xisbooyinka maxay noo soo kordhiyeen noo noo soo noo tareen عامي يقول ما حصلنا منها qof caamiyaba ku odhanaya maxay noo keeneen anaga xarakaadkan ما عملت لنا اجابت لنا في ديننا او في دنيانا ما حصلنا من الاحزاب ركبوا على ظهورنا وطلعونا dadka caamadaaba ku odhanaya buu ku leeyahy bal maxay anaga adduunya akhiratoona noo soo kordhiyeen intay codka inaga urursadeen kuraasada nagu fuleen bay jagooyinkiisaa ku qabsadeen waayo waddankaa yaman xarakaadka islaamiga waxaa ku jiraan doorashooyinka oo baarlamaanka isaa ku galaan iyagoo diin uga dhigaya dadka waddankeenana waa kuwan ku wada milmaye golayaashii maaragtay sii wada dhex sii dhukusaya أخذوا من أفضل ونحن في محلنا kuraasidii bay qaateen ilaa anagana bartibayna kaga tegeen waayo caamadu waxay loo ballan qaaday bay doonayaan نعطوا نفس لا في دين ولا في دنيا adduunyo iyo xoolatoona iyo aakhiro midna namay siinin والعامي لا تظن أنه خلص ما يفهم شيء qofka caamiga ah caadiga kama malayn qofkan waxba garanayn العامي عنده إحساس dareen buu leeyahay وهو بسيط ma sahlana لو تأتي انتخابات مرة ثانية سيقول قد عرفنا الأولى waa laga yaaba inaad door bar kaga ridato codkood ka qaadato laakiin walee maaragtay halkaa macal ugu barabtay ood maclul ugu baktiya halkan idhahdan weeyaan waliba koranaya waa ka wandamo kuu qalaawadaada waa kaa walle سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة ما حصلنا من الأولى ما أكلت جائعا ولا هبت ضالا ولا أقامت من عوجا ولا حاجة hadhowba xisaabtamaya qofka waxodhanaya wax qaloocan noomay toosin qof ha- lunsan noomay hanuunin calool buuxdin calool madhan noomay buuxin oo gaajo nagamay dhiin maxay noo qabteen خلاص عرفنا فقط المقصود منها تكون على ظهورنا وتروحون انتم هنا تحصلون الدنيا اما نحن ولا عندنا حاجه لا دين ولا دنيا بس idin garanay bay odhanayaan annagoo inaad nagu meesha nagu gaadhaan baad doonaysin tiina waa hesheen فيحكمونا هذا هو الصحيح ثم ما شاء الله waana dhab si sheekadu soo dhacday baa saas ah in yaroo ilaah unaxariisin mooyaane فالعالم لما يتفطن ويعرف الجماعات هذا سني وهذا حزبي وهذا كذا وهذا كذا وهذا يدعو الناس لا يدعون الى حزبيه ولا الى دنيا qofka caamigii waxaa loo baahay marka inuu kala barto uu ogaado qofkan waa qof sunniya kan waa qof xisbi oo xaraka dadka ugu yeedhaya kani adduunyuu ugu yeedhaya kani aakhiruu ugu yeedhaya dadka inuu kala garto wey ادعوهم قال الله وقال الرسول من عمل على نفسه ومن ابى على نفسه oo ogaado inuu qofkan ilahay dartii ugu yeedhayo qofkii aqbala ahlan wasaana kii diida naftiisunbuu wax ka rabay كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنه إلا من أبى sida nebiguba uu yihi naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee ummadeedu dhammaanteed jannaday gelayaan qofkii diida mooye قالوا من يأبى يا رسول الله waxay dhaheen nebi allow janno yaa diidaya قال من أطاعني دخل الجنة wuxuu yihi qofka i adeecaa jannaduu gelayaa ومن عصاني فقد أبى ka i caasiyaana waa qof diiday ودائما نقول دعوة تقوم على مصالح دنيوية ما هي دعوة waxaanu had iyo goor kusoo celcelinaynaa dacwo ku dhisan maslaxad adduunyo ma aha dacwad dacwad iyo dowgii nebiga ma hayso من كانت مصالح انت الدعوة waayo waa dacwad marka masaalixii iyo xoogaagii adduunyada la waayo iska dhammaanayso baaba'aysa waayo xoolahaasay ku xidheen marka horeba هذه دعوة كبيرة دعوة تقوم على مصالح دنيوية الصالح حول معك ليس دعوة لأن المصالح والأنفاق انتهت الدعوة waayo marka waxaa la waayo dacwadiina waa baaba'aysa hadday ku xidhan tahayba inta ay jar iyo inta ay gooy inta ay sii oo kala qaybsi tahay way baaba'aysa hadhow دعوة تقوم لوجه الله هي من تبقى وتدوم لوجه الله ومن أجله لا يبالي المصلحة جاءت ولا راحت ديني وعقيدتي qofka laakiin xaqa ku taagan dhanka ma laha adduunya la heli ayale waaba isagoo tiisuu ku taagan yahay كتاب وسنة عقيدة وعقيدة انظر الشيخ بن جزاه الله خيرا bal u fiirsada sheekh muqbil ilaahay u naxariistee waayo muxaadarada sheekhu wuxuu dul berigii sheekh muqbil noolaa لو كان دخل الحزبيات كانوا اغدقوا عليه بالاموال hadduu geli lahaa xarakaadkan iyo xisbiyaadkan lacag baa meel walba kaga soo shuban lahayd sida daadka kusoo faruurin lahayd لكن ثابت ما بال باموالهم laakiin wuu sugnaa dhanna kamuu gelin waxa waxay lacag lahaayeen xarakaadku حتى لو بقي في بيت منسوم ينصر سنة الرسول نصره الله xitaa hadduu ku jirayo guri dergadoo iska dhooba ah kaasuu ku jiraya saasaana sunnaha nebiga ugu helinaya naxariistii nabadgelya korkiisa ahaatee oo ficlan sidaasay ahayd nolosha sheekhu كذلك عندنا مثل السنة والعبادة sidoo kale sheekh maxamed ibraahim maxamed ibn cabdilwahaab alwasaabi wuxuu leeyahay annagana masaajidkayga masjid sunna ee magaalada xudayda ku yaalla yaman waa sidaas oo kale buu yidhi لو كنا في الحزبيات
haddaanu xarakaadkan geli lahayn حوالي الآن قريب العشرين سنة لو دخلنا الحزبيات كانوا بلغوه بالمرمر masaajidka aanu ku jirnay labaatan sano diinta dadka u dhigaynay haddaanu xisbiyaadkii xarakaadka ka mid noqon lahayn gebigiisa mar mar bay noogu dhigi lahayn dul iyo hoos nooga dhigi lahayn oo talbiista iyo marka ay- ay ku dhigi lahayn ku gogli lahayn من داخل ومن خارج gudaha iyo dibaddaba بالمرمر لكن لما نحن ندرس كتاب السنة شكله استطيع عنه أجرا laakiin maadaamaanu dad kitaab iyo sunna ugu yeedhin oon waxa wixii kala diidnay waxaad moodaa masaajidku siduu u- u gaboobay oo u maaragtay u- u- u maaragtay u liito waxaad moodaa inuu awr cadhaysan baad moodaa تمام ذلك laakiin waxba nagama gelin إذا كان الرسول والرسول يقول على مسجده haddii nebigiiba uu leeyahay naxariistii nabadgeli korkiisa haatan masaajidkiisii فبنوه عريشا كعريش موسى iidisa cariish ah lamida cariishkii nebi muuse oo kale hadduu nebigiiba caynkaa leeyahay oonu wax weyn ba ka dhisanayn تمامه وحصيبات والأمر أعجب من ذلك waxoogaa sarab iyo waxoogaa maaragtay geetimireedyo caleemo laga soo gooyey laga sameeyey لو كنا تحزبنا كانوا بنوه من الخارج بالحجر المنجور haddaanu xarakaadkan geli lahayn buu ku leeyahay dhagaxa nooca ugu fiican dhagax caska la qoray bay ka dhisi lahaayeen ومن داخل بالمرمر gudahana mar mar bay ku ku simi lahaayeen لكن الحمد لله نحن والله مرتاحون بالسنة laakiin ilaahay baa mahadlaya waxaanu ku niyadsannahay oonu ku faraxsannahay sunnaha nebiga والله وإن وإن وإن لم نصل xitaa haddaanu waxaanu cunno weyno dan kama lihin وإن جئنا haddaanu xitaa gaajoonno وإن عطشنا ونحن على السنة يا ربك الحمد xitaa haddaanu ku haraadno annagoo sunnaha ku taagan ilaahow adaa mahadle sidaasaanu ku niyadsannahay صدقة النبي ماذا يدرع مرحوم عند يهودي بثلاثين صاع من شعير waa wadadii nebiga ee uu geeriyooday isagoo soddon galaan oo ka qaatay nin yahuudiya looga raacmay diraciisa dagaalka حتى عند عدوه weliba cadowgiisiiyo yahuudi عند يهود عدوه ما عنده ما ما عنده صديقه يدرع في الأجناد weliba qalabkiisa dagaalka ah oo cadow u dhiibay oonu saaxiiba u dhiibin ولو أراد الله أن يجعل له جبال مكة ذهبا لجعله hadduu doonana ilaahay u idhahdo iga dhig buuraha maka dahabna waa looga dhigi lahaa بل قد جاء في الحديث لما أخذ يد أبي ذر قال يا أبا ذر قال لبيك يا رسول الله قال انظر جبل أحد كان أمامهم كافر المدينة قال نعم قال لو كان عندي من جبل أحد ذهبا ما جاءت عليه ثلاث أيام إلا وقد وزعته ها هنا وها هنا sida maalin dhacday inuu abudar gacanta soo qabtay iyagoo madiine jooga oo buurta uxud tusay wuxuu abudar buurtaa maarkaysa uu yihi haa hadday dahab noqon lahayd oo laysiiyo laba maalmood igamay soo wareegteen ilaa haddii iga soo wareegto waan qiimin lahaa bidix iyo midig baan u kala sayri lahaa إلا شيئا أرصده في ديني in yaroon usoo reebo dayn la igu leeyahay saan kaga bixiyo mooyaane إن كان على دين يبقي حق الدين فقط haddii markaa dayn lagu leeyahay in yaroo daynka ugu talagalay si ugu gudo in buu reebi lahaa والباقي ما تحت ثلاث إلا وقد وزعه inta kalena saddex ishaagii may soo gaadheen waan qaymin lahaa ما قالوا لا تعدون صالح وافتح الفروعات muu odhan bulshadaan ku dhisaya mashaariic baan kasii mar- kasii madhadhalinaya وأنمي وأفتح جمعيات oo xarako waxaan ka samaysanaya jamciyooyin iyo ururo samafal وأكثر الأموال لا ثلاث مليون وقد وزعوا saddex ishaan ku qaybinaya wargebigeedaba ما كان الجبل جبل هذا لو كان والله لو أراد أن يجعله فعلا جبل حجاج لفعل hadduu ilaahay dooni lahaa inuu uga dhigana uu uga dhigi lahaa oo hadduu nebigu ilahay ka dalban lahaa ولكن الله صاب له هذه الحالة laakiin ilaahay baa xaaladaa u doortay nebigiisii naxariisii nabadgelya korkiisa ha ahaatee يوم يجوع ويوم يصبح inuu maalina dhergo maalina gaajoodo إذا شجع حمد الله وإذا جاع سأل الله hadduu gaajoodo ilaahay buu baryayaa hadduu dhergana ilaahay buu mahadnaqayaa لكن لما تكون دائما سبعان ربما تنسى الله laakiin haddaad mar walba caloosha ku buuxdo inaad ilaahay bayloodaa laga yaaba ربما تنسى الله ولا تبالي وفعلا أصحاب الحزبيات كفر lidaalika nimankan xarakaadka haysta ee dhergay ee caloosha buuxsaday kibir bay lasan taagayaan يتواضعوا عند الغلو والحوز بالعمل حتى لو لو الحدث يخرج هو معتمد على الحوز لا على الله waayo waa nin xarako ku tirsan oo xarako u tirsan xataa haddii la xidho jeelka way kasoo saarayaan markaasi maxaad ushe maxaad ii sheegi kartaa buu koranaya anoo xarako ku jira نسأل الله فأنساه وجسام نسأل الله ilaahay bay ilaaween marka ilaahay ilaaween ilaahay nafahoodii bay loo siiyey ilaahay baynu ka magan gelaynaa أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ilaahay baynu ka baryaynaa inuu wuxuu jecel yahayna waafajiyo اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ilaaha qalbiyada gadgadiyow qalbiyadayada diinta ku sug اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ilaaha qalbiyada leexleexiyow ilaahu qalbiyada xagga daacadaada usoo leexi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ilaahu xaqa xaqnimo noo tus inaanu raacnana na garansiiyo na waafajiyo na rasulansiiy وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ilaahu baadilkana baadilnimadiisa na tus inaanu ka baydhnana na karasii وارزقنا اللهم الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص ilaahu ikhlaas iyo daacadnimo iyo niyad samaan nagu arzaaq اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل ilaahay oo run inaanu falkayaga iyo camalkayagaba ka dhigna na waafaji اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنه ilaahu nagu arsaaq inaan kitaabka iyo sunnaha ku dhegno اللهم لولا انت ما اهتدينا ilaahu adiga la-aanta ammaanaan hanuuneen ولا تصدقنا ولا صلينا sadaqa lamaanaa baxneen salaadna lamaanaan tukaneen فانزل سكينه علينا ilaahay oo deganaansha nagu soo deji ثبت الاقدام من لاقينا haddaanu cada la korna ilaahu gumadahayaga sug وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم naxariistii nabadgelyana korkiisa ahaatay nebigeennii halkaasay ku dhammaatay muxaadaradii wanaagsaneyd ee qiimaha badnayd oo aan ugu talagalay inay naftayda iyo nafa nafaha walaalaha iyo qof kasta oo maqla iyo dadka maaragtay in alla intii ilaahay subxaana watacaala u gaarsiiyo ay u noqoto markaa ku caqli qa- qaadasho iyo inay markaa ilahay agtiisa aan ka baryo subxana watacaala inuu ka dhigo mid aan ujeedada aan ka lahay ahayd keliya wejigiisa oon wax kale ku doonayn hada wallahu aclam wasali allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu